بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد الباب الثالث كيف رأس كلا سوامات الباب الثالث باب السدحات fi qadaa'i alxaaja xaaja gudashadii ayuu ku saabsan yahay iyo wa aadaabiha qadaa-ul xaajadaasi aadaabteed ayuu ku saabsan yahay wa fiihi baabkan dhexdiisiina waxaa ahaaday ciddatu masaa'ila dhowr masilo baabka koowaad waxaa ku dhex jirnay kitaabu tahaara baabka koowaad iyo baabkii labaad ayaa soo qaadanay kan waa baabkii saddexaad baabka koowaad muxuu ahaa yaxkaami dahaara walmiyaah baabka labaadna fi laaniya baabkii saddexaadna waa kan albaab athaalithu indeg baabka koowaad imise maslo kusoo sheegay adiga a imise maslo lix kan labaadna ya afar saas waa in lala socdo way muhim albaab athaalithu baabka saddexaad fii qadaa'i alxaajati xaajadii gudashadeeda aya ayuu ku saabsan yahay fii qadaa'i alxaaja xaaja gudashadii ayuu ku saabsan yahay iyo wa aadaabihaa qadaawal xaajadaasi aadaabteedii iyo aadaabta laga rabo qofka inuu sameeyo wixii las amray inuu iska ilaaliyo wixii laska reebayna aadaabtaasi ayuu ku saabsan yahay wa fuqahada qaarna waxay kaga cabiraan baabul istidaaba baabul istidaaba wa yucabaru canhu alfuqahaau baabul bacdu lfuqahaa'i baabul istidaaba ويعبر عنه بعض الفقهاء بباب الاستطابة باب الاستطابة أي قعبران طيب نظيفسكي اسطيبينتي أي الله لجيدا وحي وسخيئها لسك نظيفيو قضاء الحاجة وفيه باب كان دحديسين عدة مسائل دور مستروا آية أهاتي وفيه باب كان دحديسين عدة مسائل دور مستر آية أهاتي waa shan misilo masaa-ilsha hadda tiraaan isaga meeshan kuma sheegin laakiin sida aan arki doonno waa shan misilo waay waa shan misilo ku saabsan qadaa-ul xaaja waay almasalatu luulaa ee dahaarada munaasabadda ay la leedahay qadaa-ul xaajadana qadaa-ul xaajada gudashada la godanayo waxaa waa laba shay albawl walqaa'id labadaas way inuu qofka ka xaaja guto albawl iyo inuu ka xaaja guto alqaa'id ama labadaba labadaasina maxay u baahan yihiin in laiska tahiro maxaa la iskaga tahirayaa almaa ama bedelkoodii oo ah waxyaabihii kale oo aan arki doono in la fasahay in laiska dahiro waayahay sida turaabka iyo axjaarta iyo ashjaarta iyo wixii la midka ah maqaamkooda istaagaayo idanna zuulinta laiska zuulinayo najaastaasi waxay ka mid tahay tahaara munaasabadda la leedahayna waa taas almasalatu luulaa masalada koowaad alistinjaau istinja ayay ku saabsan tahay iyo walistijmaaru istijmaar waay labadana tacriifkooda siga sheegi doono iyo wa qiyaamu axadihimaa labadoodii mid ka mid a istaagidiisii maqaama alaakhari midka kale booskiisii istaagaayo waay labadoodii midkoodii midka kale booskiisii istaagaayo istaagadaasi ayuu ku saabsan yahay waay biyihii booskooda waxaa istaagayaa istinjihii booskeed waxaa istaagaya istijmaarkii istijmaarkii booskiisa waxaa istaagayaa istinjaadii sidaas waa midba midka kale booskiisa istaagi kara wa almasalatu luulaa masalada koowaad alistinjaa waxay ku saabsan tahay istinji iyo walistijmaar waay istinja waa biyaha in lagu istinjoodo waay walistijmaarna waa dhagaxaan in lagu istinjoodo waay labadaasi masale labadaasi ayay ku saabsan tahay masaladani koowaad iyo wa qiyaamu axadihima labadoodii midkood qumidiisii oo maqaam alaakhari midka kale booskiisii qumaayo saddexdaasi shay ayay ku saabsan tahay masaladan al-istinjaa istinjada waxaa waaye tacriifkeedu ayaa rabaahe isaalatu lkhaariji kii soo baxay zuulintiisii waayo min asabiileyni labada wadda laga zuuliyo bilmaa-i bi lagu zuuliyo waayo ama min asabiileyn labada wadda ka soo baxay in la zuuliyo oo bilmaa-i waayo al-istinjaa istinja waxaa waaye isaalatu lkhaariji kii soo baxay zuulintiisii waayo min asabiileyni labada wadda xaggoodii ka soo baxay labada wadda maxaa waaye adduburu waalqubul waay alqubulu waadduburu ayaa laga wadaa labadaas xaggiidu haggooda wixii ka soo baxay zuulintoodii waay e maxaa lagu zuulinayaa bilmaa-i waay biyo markii lagu zuulinayo kaa soo baxay maxaa la yidhahdaa istinjaa ayaa la yidhahdaa kaasaa istinjaa la yidhahdaa waayahay labadaasi meesha ka soo baxay in la sheegayana waa albawlu waalqaa'id waay waxa kale lagama istinjoodo min baabi tanaduf ahaan haddii la iskaga nadiifi mooyaane sida manadii iyo waxyaabihii la midka ah waalistijmaaru istijmaarkana waxaa waaye masxuhu masxulkhaariji waaye kii soo baxay masaxitaankiis waaye lagu masaxo bidaahirin shay daahir ah lagu masaxo daahirkaasoo mubaaxin la baneeyey daahirkaasoo munqin nadiifinayo sida kalxajari dhagaxaankii oo kale iyo wanaxwihii wixii asaga la mid ah warqadihii wixii la midka oo kale waalistijmaaru istijmaar asagana waxaa la yidhaahdaa tacriifkiisii masxuhu ay masxu lkhaarij waayo damiirkii huda waa loo celinaya khaarijkii khaarijkii masaxitaankiis waayo in la masaxo bidaahirin lagu masaxo shay daahir ah shay daahir ah la dhahay maxaa meesha ka baxay shay najaasa laguma masaxi karo najaas haddii waxa meel lagu masaxo waa isna najaasoobaanayaan bidaahirin lagu masaxo daahirkaasoo mubaaxin ah mubaax daahir mubaaxa ah haddii la yidhaahday waxa meesha ka baxay daahir muxaram ah in lagu masaxdo aan banaanayn sida dacaamkii raashinkii waxyaabaha la midka waay daahir way laakiin mubaax ma ama muxaram in lagu isticmaalo in la sameeyo banaan daahirkaasoo munqin waaye nadiifinayo booskaasi nadiifinaya waay haddii wax nadiifinaya la yidhahde wixii waxaan nadiifinaynin meeshaasi waa ka baxeen sida dhaladii iyo wixii la midka ah oo kale dhaladii iyo wixii la midka ah iyo lafihii iyo waxyaabahaas maxaa waay marka kaasi ka laxaajani dhagaxankii oo kale kaas way daahirna wuu yahay mubaaxna waa yahay munqin wuu yahay iyo wa naxwihi naxwi lxajari xajarkaas wixii la midka ah kaasaa la yidhaahdaa wayujzi-u waa gudayaa axaduhumaa labada labadaasi midkood cani ilaakhari midka kale waa ka gudayaa waa haddii qofkii meeshii loo baahanaa inuu biyaha ku istinjoodo beddelkeedu uu ku sameeyo istijmaar dhagaxaan ku istinjoodo hee istinjadaasi dhagaxaankaasi ku istinjooday waxay kaga filan tahay istinjadii biyihii waa ka filan tahay haddii qofkii istinjadii biyihii ku istinjoodo istijmaar waa kaga filan yahay min baabin awlaa waay haddii biyihii raadka aan dhaafaynin oo wax nadiifinayaan laisku waafaqsanaa lagu istinjoodo kii kale looma baahanayo haddii kan kale lagu istinjoodo dhagaxankaasina biyihii waa laga kaaftoomayaa waay waa lagu kaaftoomayaa saasaa laga wada wayujzi-u axaduhumaa labadoodii midkood waa ka gudayaa cani ilaakhari midka kale waa ka gudayaa waay lihubuuti daalika kaa sugnaashadiisii can inabiyi nebiga xaggiisa ka sugnaaday sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama arrintaasina waa arrin daliil loo haayo in labadoodii mid ka mid a lagu gaabsan karo daliila loo haayaa daliilkaas haddaba muxuu yahay waa kana facan anas bni malikin radia allahu canhu qaala anas ibni malik wuxuu dhahay allah ku raala noqdee kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama yadkhulu mid galaayo alkhalaa'a musqusha waa khalaa alkhalaa'a musqusha mid galaayo ayuu ahaa alkhalaa waxaa la yidhahdaa huwa almakaan almucaddu liqadaa'i alxaajati huwa almakaanu waa boos alkhalaa huwa almakaanu waa boos almucaddu loo diyaariyey liqadaa'i alxaajati xaajada gudashadeedii loo diyaariyey waayo sumiya khalaa'an khalaa ayaa lagu magacaabay likhuluwihi min annaasi wagayrihim waxaa ka maran yahay dadki iyo keyrkoodaba dee masquul dad ma degana dadka meelaha bannaanka kale ay ku degan yihiin waa ka maran yahay qof kuma jiro keligaada galaysa soo ma dad kuma jiro keligaada ayaa galaysa iyo wakayrihim waay dadka keyrkoodiiba laakiin shayaadiin waa ku jirtaa dhici karta oo guryaheedii guryaasheedii way shayaadiinta idan marka waxaa saas loo yidhaahday ay dhaheen sumiya khalaa'ana lagu magacaabay likhuluwihi ka marnaashidiis darteeda min annaasi wagayrihim dadkii keyrkooda xayawaanaadka kale ka maran yihiin ayaa saas loo yidhaahday idan alkhalaa maxaa la yidhahdaa huwa almakaan almucaddu liqadaa'i alxaaja alqalaah maraha qaarkood waxaa lagu iطlaaqaya alqaa'id alkhalaa maraha qaar waxaa lagu iطlaaqayaa alqaa'itu saxarada naftarkeed waa lagu iطlaaqayaa kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama yadkhulu mid galaayo alkhalaa'a musqusha mid galaayo ayuu ahaa nebiga musqulaha galaay galaayay waay de dadka oo kale ayuu ka lamid ahaa sidaasi bani aadan dhan waa u baahan yihiin musqul waay adduunkaani in la joogo laakiin aakhare markii la tago dadka ilaahay waafajiyo jannada ay galaan musqul markaas uma baahnaa dadkaasi faaxmilu waan ximbaarayay ana anigu iyo wa ghulaamun wiil wiil oo naxwii aniga oo kale ah waxaan ximbaaraynay idaabatan weel waay ubbo ubweyso biyo ayaa ku jiraan ubbo waa idaaba waa weel waay idaabadu waxaa waaye waa inaaun sagiirun min jildin waa inaaun sagiirun min jildin hoosna waa qabanaa waxba ha qorin waa weel yar oo laga sameeyey xaraga ama maqaar fa axmilu waa ximbaaraynay cana aniga iyo waqulaamun wiil oo naxwi aniga oo kale ah idaawatan weel ayaan ximbaaraynay min maa-in idaawadaasoo min maa-in waayo biyo xaggeeda ka ahaatay ee biyo ay ku jiraan waayo iyo wacnazatan takay waayo ul yar oo madaheedii bir ku taagan tahay waay waaba takay ayaa loo yaqaanaa takay inta badan dadka baadiyada isticmaali jireen waagii hore he aqalkoodii markay dhisanayaan ayaa dhulka ku qodayaan soo ma taas dadkaas intaba istimaal takay aa la yidhahda waa ul yar waayo madaheedii bir ku taagan tahay dhulka lagu qodaayo waran yar waay iyo wacanazatan ayaan ximbaari jirnay maxaa laga rabaa canasada marka haddii masquul ay tahay howsha waa iska fiican tahay laakiin bannaanka markii ay tahay waxaa la rabaa meeshii qofka adaawal xaajad u fadhiisanaayo dhulka waxaa laga yaabaa inuu adag yahay maraha qaarkood haddii inuu rabo inuu meeshaasi ku kaadiyo waxaa laga yaabaa kaadida inay ay kusoo firdhinto ay kusoo laabato laga yaabaa marka waxaa waa loo jilcinayaa oo ushii birta ayaa madaheedii dhulafkeedii dhulka lagu dhufunaya waa la durayaa markaasaa lagu kaadinaya markaasi dhulkii waa jilcayaa kaadidiina kuma soo gaarayso saasaa u qaadan jireen nebigina looga qaadi jiray u qaadanaya faa'ido kalena way lahaaday maraha qaarkaad nabiga wadin jiray inta badan sutrona waa ka dhigin jiray idan cazanaza saasaa laga wadaa sababta loo qaadaya waa taas way dhulka adeeg ah in lagu jilciyo si looga kaadiyo kaadidaasi ee rashaashkeedii kaaga badbaado darteedii biyahana waaba lagu istinjoonaaba fayastanjii huwa nebigu wuxuu ku istinjoon jiray bilmaa'i biyo waayo aada marka istijmaar ma ku jira meeshaani aliktifaa bilmaa bis waay waxaa lagu kaaftoomay biyo meeshaan lama sheegin waxa kale in laga hormariyay waay kuwaa ku filan tahay marka idan isaalatu lkhaariji min asabiileyni bilmaa daliilkeedu waa kana istijmaarkean u laaban waa xadiidkan waa saxiix muslim waa ku sugan yahay ayib وعn عائشhaةa رadي الlaه عanهa عn النabiyi slى الlaه عalيه وasلم qaala nebiga inuu dhahay إidaa dahaba أxaduكم أxadkiini haddii u tagaayo u baxaayo ilى اlqaa'idi ilىa makaani اlqaa'idi waay meeshii qaa'idkii booskiisii u baxaayo qaa'id asalka waxaa lagu iطlaaqi jiray waxyaabaha qofka ka soo baxayo ayaa la dhihi jiray markii dambe waxaa lagu loo bedelay in lagu magacaabo booskii lagu saxaroonayay musqushi ayaa loo bedelay marka idaa dahaba axadukum axadkiin markii u tagaayo ilal u bahaayo ilal qaa'idi qaa'idka xaggiisii bimacnaa ilaa makaani alqaa'id way qaa'idkii booskiisa xaggiisa u bahayo falyastatib has nadiifiyo bihalaaثati axjaarin saddex dhagaxaan hasku u nadiifiyo way falyastatib has dhiibayo bialaaثati axjaarin saddex dhagaxaan ah ha isku dhiibayo oo ha isku nadiifiyo oo ha iskaga tirtiro waay fa innahaa axjaartaasi tujziu hiya axjaartii waa gudaysaa canhu can اlistinjaa'i waa ka gudaysaa ma jeeda istinjadi waa kaaga filan tahay ayadana istijmaarkii waa kas daliilkeedii waay wاlistijmaaru masuu bidaahirin mubaaxin mumkin kaalxajari wa naxwihi tii waay wayujziu axaduhuma can ilaakari matamis ma aha waa ku caddahay sooma waa ku caddahay xadiidkani waa saxiix axmed idaara qutni ayaa soo saareen uu leeyahay saaxibu takriijka waana saxiix waljamcu in la jamciyo baynahumaa bayna almaayi walaxjaari in la jamciyo afdal way waljamcu jamciinta baynahumaa labadaasi la jamciyo labadee biyihii iyo dhagaxaantii in la jamciyo afdalu way fadlo badan tahay waa madhab اljumhuur waay waa madhabu aljumhuur asheekh اlalbani raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisii fi tamaamul mina la dhahaayo wuxuu ku sheegay arrintaasi in la jamciyo inay waxaan ka baqayaa inay noqoto buu leeyahay bidca waxaan ka cabsanayaa dhagaxaanta iyo iyo biyaha in la jamciyo jamciiskaasi waxaan ka baqayaa in jamcagaasi uu noqdo bidca ayaan ka cabsanayaa ayaa tilmaamay lakin qowluljumhuuri waa sidaas waa in la jamcina waa banaan tahay in labadood mid ka mid aan u gaabsadan way banaan tahay waxaa fadlo badan bay leeyihiin in la jamciyo waljamcu baynahuma afdal sidaasay leeyihin waa qowal madhab aljumhuur waa madhabu aljumhuur ayib labadoodana mid ka mid a in lagu gaabsado waa fiican tahay waxaa fiican si fiican in lagu gaabsado biyaha maxaa yeelay biyaha waxay dhan nadiifinayaan wasaqi oo dhan way nadiifinayaan raad ma dhaafayaan dhagaxaanka laakiin waa bannaan tahay in wax yar isaga dhaafayn waa macfuun canha waa la cafiyey macfuun canhu wixii ka tagay yaryarna dhib ma laha ayib culamada shaaficiyada waxay u dhigayaan laakiin shuruudo istijmaarka markay bannaan yahay shuruuday u dhigayaan shuruudo ayay u dhigayaan shuruudooyinkaasay u dhigayaanna waxay leeyihiin in markii dhagaxaanta lagu istinjoonaayo aysan dhaafin duburka booski ka soo baxayo aysan dhaafin kaadada markii loo istijmaarka lagu samaynayo inaysan dhaafin xashafaday leeyihiin meesha ka soo baxay kaadada ka soo baxayso inaysan dhaafin ayay leeyihiin culimo badan culimo kalena way ku raacaysan yihiin laakiin culimo qaar waxay leeyihiin arrintaasi shardigaasi loo shardinaayo daliil ma laha arrintaasi daliil ma laha asheikhu lislaam ibnu taymiya raxmatullahi caleyhi masaladaas isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك تقدير وإليها ابن تيمية رحمة الله عليه ويجزئ الاستجمار استجمارك وقدياه walow tacaddaa haba ha tillaabee alkhaariju kii soo baxay haba ha ha gudbee waayo walow tacadaa haba ha gudbee alkhaariju kii soo baxay hee ila asafxatayni labada biri biriyaash birid waa la taar soo maa qofkii imise biriu leeyahay laba soo maaha biriyahaasba ha dhaafee saxaradii biriyahaasba ha dhaaf shubunba ha ahaadee waay soo maa ya shubunba ha ahaadee waay ayib walow tacadda alkhaariju khaarijka hab ha dhaafee ila asafxatayni ilaa asafxatayni labada biri iyo walxashafa dakerkii waayo xashafadaba ha dhaafee waayo khitaanku wixii ka soo horeeyo laga soo bilaabo meesha gudniinta wixii ka soo hore bilowga ah laga soo bilaabo xasha meesha gudmaanka wixii hore ayaa la yihahdaa xashafo xashafadaba ha dhaafee waayo iyo wakayri daalika antaas kayrkiisiba ha dhaafee waa gudayaa le maxaa tusinaa licumuumi aladilla buu dhahay licumuumi aladilla adilada cumuumnimadeeda tusinaysa bijawaazi istijmaari istijmaarka inuu bannaan yahay tusiisay adilada cumuum ahaan mahay tusiisay istijmaarka inuu bannaan yahay bijawaazi istijmaar ay tusiisay walam yunqal canhu sala allahu alayhi waala aalihi wasalama lagamana soo guurinin nebiga xaggiisii fii dalika arrinkaas oo shardigaas ah ay ama istijmaarka dheh fii dalika istijmaarkaas dhexdiisii taqdiirun taqdiir nebiga lagama soo guurinin meeshaas markii ay dhaafto ma ansaxay meeshaas markii ay joogto ayuu ansaxaya nebiga naga lama soo guurin boy walam yunqal canhu sala allahu alayhi waala aalihi wasalama fii dalika taqdiirun fii dalika kaas istijmaarka dhexdiisii taqdiirun qadar ama qadarad qiyaas ama shardigaasi meeshaasi loo shardinaya nebiga lagama soo rarin buu leeyahay idan waa bannaan tahay wuxuu saas ku dhahayaa kitaabkiisii ikhtiyaaraat sheikhulislaamiya ee sheikhulislaam ibnu taymiya la yihahdo ikhtiyaaraat sheikhulislaam ibnu taymiyata safada toban iyo toddobo safada toban iyo toddoba midda daabacada oo maktabadani taalo toban iyo toddoba ay warkaasi saas ku dhahaya ciddii rabto meesha meeshaasi hakasii fiirsato min baab ilfaa'idaani waa ka sugan yahay ibnu taymiya raxmatullahi caleyh idan shardigaas shardi ma ah inuu oo culamada qaar ay shardinayaan oo ka mid yihiin culamaau shaaficiya shardi ma aha shuruud ma laha marka meel allaal meeshii digaarto saasa waay waa ku filan tahay walistijmaaru istijmaarkii yaxasulu ayuu dhahay waa soo xasalayaa bilxijaarati ayuu ku soo xasalayaa waay walistijmaaru istijmaarka yaxsulu wuxuu ku soo xasilayaa bilxijaarati dhagaxaan ow amase maa kii ee ku soo xasilayaa yaquumu huwa maa istaagaayo maqaamahaa xijaartaasi booskeed oo min kulli daahirin mid kastoo daahir ah munqin wax nadiifinayo mubaaxin la baneeyey ka manaadiili lwaraqi warqadihii hee oo kale manaadiilkoodii jamu min diilin waa manaadiil good way good goodadku waa istaraashooyinka ah istaraashadii loo yaqaano ama waxyaabaha loo yaqaano hadda tiishkii waxay la midka kamanaadiili lwaraqi oo kale iyo walkhashabi geedaha oo kale wanaxwi dalika waa ku filan tahay waay maxaa yeelay lianna nabiya nabiga sala allahu alayh wasalama kaana huwa nabiga wuxuu ahaa yastajmiru mid ku istinjooda ayuu ahaa bilxijaarati dhagacanta ayaa ku istinjoonayay ee fa yulxaqu waaa waa la heleeshinayaa biha bilxijaarati xijaaradaasi maaki ayaa la heleeshinayaa yumaahilu huwa maagu dhigmohaa axjaartaasi fi linqaa'i wax nadiifiinta ugu dhigmo sidaas waa in lagu camalfalo waay istijmaarka in lagu maalfalo lagu camalfalo bi in la waayo shardi maa adigoo bi helayso ayaa maraha qaar lagu camal falaya waa la samaynaya waa hee la samaynaya waa walaa yujzi uu ma gudaayo fi listijmaari istijmaarkii dhacdiisii aqalu wax ka yar min halaaati ma min halaati masaxaatin saddex masaxaad wax ka yar kuma filna waay saddex masaxaada ku filan dekerka waxaa qubulka mas waxaa la masaxya saddex jeer duburkana waxaa la masaxya saddex jeer waay qobulka lagu hormarayaa kadibna ee duburka ayaa la la dambaysinaya waay saddexdaasi haddii in laga yarayo horta ma banaana laakiin in laga badiyo waxay ku xihan tahay xaajadaadi daahirnimadiisi ay ku xihan tahay haddii laakiin saddex laga badinayo laabudda min watarin waayo shan toddoba sagaal toban iyo kow meeshaas wixii gaarayso a lagu nadiifinaya waay waaya sidaasii waay walan yujisi uma gudaayo filistijmaari istijmaarkii dhexdiisii aqalu waxa ka yar min alaaati axjaari ama saxaatin saddex masaxdood wax ka yar waaya bimacnaa saddex dhagxaana loola jeeda lixadiidi salmaan alfarisiy radia allahu canhu ayaa daliil u ah nahaanaa waa noo diiday yacni wuxuu ula jeedaa salmaan annabiya sala allahu alayhi wala alihi wasalam qofku waxa diidaya waay nebiga ula jeedaa waay an nastanjiya muxuu diiday muxuu u diiday marka an nastanjiya inaan ku istinjoono bilyamiini midigta waayo gacanta midigta in lagu istinjoodo nebiga waa noo diiday buu dhahay ma banaana maxaa dhahay ayada waxaa loo isticmaalaya wixii min baabi takriim ah min baabi takriim ayaa loo isticmaalayaa maxaa dhahay gacanta midigta waabaa lagu cunayaa waxyaabaha mustaqdayabaadka ah ayaa loo isticmaalayaa mustaqdaraad looma isticmaalo waxbaa laguma siinsado laguma kaafsado waxyaabaha wasakh ah laguma zuuriyo gacanta midigta waay sharaf ay leedahay waxna waa lagu cunayaa an nastanjiya bilyamiin waay waa noo diiday qofkii laakiin aan lahayn bidaxda mooyaane dakaatima taqulla fataqullaha mastadactum midig keligeed u haystaaba gacan kale ma haysto bidax dakaasay yeelayaa siya isticmaalayaa daruuro waayo laakiin qofkii haysto ma banaana in lagu istinjoodo bidax midigta ma mamnuuc waay ma banaana istijmaarna kuma banaana istinjaana kuma banaana nahya kusoo ororay waa kana waad ujeeda nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam wa an nastanjiya waxaa lagu istinjoona marka shimaal waa bidaxdaba bidada lagu istinjoonaya wa an nastanjiya inaan ku istinjoonan waa diiday biaqala waxa ka yar min alaaati axjaarin saddex dhagaxaan waay saddex dhagaxaan ka yar maya lama ogolo waay waxay ka badan dhib malaa laakiin ka yar lama ogolo waay ayib culamada qaar ka mid a bacdulculamaa waxay dhaheen hal dhigax oo afar gees leh waa ku banaan tahay ay dhaheen hal dhigaxaan oo afar gees leh waa ku filan tahay hal gees waa qabsanaysaa saddex geesna waa ku tirtiraysaa waa kugu filan tahay ay dhaheen laakiin kaas culees waa culees waaye ayib wa an nastanjiya nebiga saddex dhagaxaan uu sheegay waxay nebiga sheegay in la qaato way marka wa an nastanjiya inaan ku istinjoononon waa waa noo diiday nebiga birajiicin mid laabtay oo noqday mid laabtay waa rajiic oo mid laabtay muxuu laabtay cuntonimadii ay ka laabtay muxuu laabtay saxranimo u laabtay soo ma cuntu markii hore wuu ahaa laakiin cuntonimada waa ka laabtay muxuu laabtay saxarinimo u laabtay waay rajiic waay waayahay birajiicin waay aw amase cadmin laf laf hee ayadana waa noo diiday waay birajiicin aw cadmin ama rajiic ama cadm waay labadaasi wax ma dhaahiriyaan waa la dhahay mida kale sababta loo diidayna nabiga sheegay nabiga sheegay alayh salatu salaam waxay ka mid yihiin min ikhwaani min zaadi ikhwaanikum min aljinni walaalaha jinka ah muslimiinta ah ayaa cunayaan lafaha hilib ay ilaahay ugu soo saarayaa way cunayaan rajiicigana hoolahoodii ayaa cunayaan lama ogolo marka degadaasi iyo lafahaasi in lagu istinjoodo nebigaa diiday calayhi salaatu salaam nebiga ayaa diiday calayhi salatu salam hadeedkan waa bukhaariyaa soo saaray warajiicu waxaa laga wadaa alcadilatu warawfu waay laba shay waay number afar firi warajiicu rajiic waxaa waaye alcadiratu sacrada waay iyo warawfu degada waay dego degada almasalatu athaaniyatu masalada labaad istikbaalu lqiblati waaye qiblada qaabiladeedi waaye almasalatu athaaniya masalada labaad oo baabkaani masaa-ishiisii ka mid ah istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeedii waay ayuu ku saabsan yahay waay iyo wastidbaaruhaa in loo dibir jeediyo oo gadaal la aadiyo waay iyo wastidbaarihaa in lagu loo dibir dibir jeediyo waay in loo dibir jeediyo ayay ku saabsan tahay xaala qadaa-il xaaja xaaja gudashada xaaladeedii waay markii xaajada la gudanaayo inuu qiblada xaggeeda la qaabilo ama laga duburjeediyo loo duburjeediyo loo dibirjeediyo ma banaana ama xukunkeedii ayuu ka saabsan yahay masaladan masalada labaad almasalatu athani athaaniyatu istiqbaaru lqiblati qiblada qaabilitaankeeda ayuu kusa ayay ku saabsan tahay iyo wastidbaarihaa in loo dibir jeediyo xaala qadaa ilxaajati xaajada gudashideed waqtigeedi waay laa yajuusu ma banaana istiqbaalu lqiblati qiblada in la qaabilo ma banaana walaa istidbaaruhaa in loo dibir jeediyana ma banaana xaala qadaa ilxaajati xaajada gudashideeda xaaladeedii waay fi saxaraa'i meel bannaan ah bilaa xaa'ilin teed la-aan wax u dhaxeeyo qofkii iyo qibladii aysan jirin waay wax u dhexeeyo ma banaano laakiin warkiis maxaa laga fahmayaa bixaa'ilin haddii jirto inay bannaan tahay maxaa u tusina taasi lixadiidi abi ayuub alansaari radia allaahu canhu xadiidkii abi ayuubin alansaari ayaa tusina daliil waa u leeyahay inaan la qaabili karin aan loo looga dabr looga dabr jeedin karin xaala qadaa ilxaaja qaala rasuulu lahi wuxuu dhahay qaala wuxuu dhahay abi ayuub qaala rasuulu lahi sal allau alay wasalam rasuulka al wuxuu yidhahdee idaa ataytum haddii aad tagtaan ama aad timaadaan alghaa'ita makaana alghaa'iti way booskii lagu xaaji gudanayay idaa ataytum haddii aad timaadaan alghaa'ida makaana alghaa'idi bannaanbahagii ama qada xaaji gudashadii booskeeda markii aad tagtaan falaa tastaqbiluu ha qaabilin waay alqiblata falaa tastaqbiluu maa waay nahyi soo maha alamri alamri annahyu yaqtadii taxriim waay xaaraam waay xaaraam ma jeeda falaa tastaqbiluu ha qaabilin alqiblata qiblada ha qaabilin walaa tastadbiruu ha ha una dubur jeedinin waay walaa tastadbiruu ha u dubur jeedinin ha qibladii xaggeed waay aydan waa nahye in loo dubur jeedina ma bannaan waay walaakin shariquu aw qaribuu waay walaakin hasi yeeshee shariquu hee qurax baxsada aw qaribuu qurax dhacsada waay bimaanaa meesha qoraxda ka soo baxayso qaabila iyo meesha quraxda u dhacayso ee qaabila waay labadaas boos ayaa idin bannaan ayuu dhahay nebiga alayh salatu salaam walaakin shariquu aw qaribuu maxay u taallaa yay u taallaa ahluljunuub iyo ahlushimaal waay qofkii kacbada ka xigo waqooyi ama qofkii kacbada ka xigo koonfur ayaa shariquu aw qaribuu u bannaan tahay laakiin qofkii oo ka xigo kacbada bari ama ka xigo galbeed maxaa u shaqaynayaa ma shaqaynaysa markaas mu shaqaynaysa hadidkan maya isaga markaas wuxuu hee loo fasaxayaa inuu shariqu oo qaribu ma shaqaynayso waxaa u bannaan junuub iyo shimaal waay taas way markaas qaala abu ayuub abu ayuub alansaari wuxuu dhahay faqadimnaa waxaan galnay aan tagnay ashaama shaam ashaama iyo ashaama waa banaan tahay ashaam mahmuus iyo hayr mahmuus labadaba ashaama shaam ayaan galnay fawajadnaa waxaan helnay maraaxiida jamu marxaadin waa maraaxiid waay musqulooyin waay maraaxiida musqulooyin ayaan helnay qad buniyad maraaxiishaas oo maraaxiidaas oo qad buniyad la dhisay naxwalkacbati kacbada xaggeeda loo dhisay waay kacbada xaggeeda loo dhisay maxaa laga wadaa meeshii la fadhiisanayay la qaabiliyey xagga kacbada waay fananxarifu waan ka soo laabanaynay canhaa maraaxiidaas xagga xaggood wanastaqfiru llaha anigoo ilaahay dembi dhaaf weydiisanayno waay maxaa yeelay waan qaabilnay waay dhis way tahay laakiin naftirkeed hoogaho ma xaqu waxaan dareemaynay inaan dembi ku dhacnay waay istiqbaalkii iyo istidbaarkii la diidaya inaan ku dhacnay sidaas uu leeyahay xadiidkiina waa bukhaariyo muslim midkii soo saarayaan amaa in kaana hadduu uu ahaaday qofka fii bunyaanin dhis dhexdeeda amaa in kaana qofkii xaajada gudanaya hadduu ahaaday fii bunyaanin dhis dhexdeed aw amase kaana ahaaday baynahu qofkii beenkiisii wa bayna alqiblati qiblada beenkeeda shay-un shay u ahaaday shaygaasoo yasturu huwa shayga asturaayo hu shaqsigii hee falaa ba'sa bidaalika kaas dhib ma laha marka falaa ba'sa dhib ma laha bidaalika istiqbaalkaas iyo istidbaarkaba labada waa bannaan tahay bidaalika bidaalika kaas bidaalika hee mufrad way laakiin waxaa bannaan in lagu celiyo laba iyo waxa ka badan way maxaa tusinaya qowluhu tacaala mudabdabiina bayna daalika laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaai maxaa tusinaya kan daliil oo arrintaani tafsiilkan ah lixadiid ibni cumara xadiidka ibni cumara daliil u ah radia allahu canhu annahu ana bna cumara ra'aa waa arkay rasuul allahi rasuulka alla yuu arkay sala allahu alayh waala alihi wasalama yabuulu isagoo kaadinayo fii beytihi gurigiisii dhexdiisa isagoo joogo waay guriga dhexdiisa kuma kaadinaynin laakiin masquul ay ku taallay masquushii ayaa u kaadinayay waay isaga ku ar ku arkay walaashiisii gurigeeda oo xafsa ah geed agtiisa ku yaal ayuu fuulay asaga asagoo meelahaas iska fiirfiirsa dha'ayo ayaa ishiisii waxaa ku dhacday nebiga oo masquul ku jiro oo fadhiya haddana ayuu arkay asiga uma qistid markii hore nebiga uma qistin soo arg mushkusanyaa ku jira soo fiiri uma qistin waa ilmo waaye waa iska fuulay geedkaani meelahaas iska daawanaya asagoo meelaha fiirfiirinaya marka ishiis waa ku dhacday nebiga oo masquushii ku jiro oo kaadinayo oo fadhiyo ayaa arkay xukuna ku dhashay ayaa xukuna laga qaadanayaahe waa kan xukunkii ka dhashayba mustaqbil ashaami shaam asagoo qaabilsan nebigi mustadbir alkacba kacbada isagoo ka dubur jeedi u dubur jeediyey waayo isagoo kacbadan u dubur jeediyey shaam ha xaggeedana qaabilay ayuu arkay xadiidkin bukhari muslim ay soo saareen xadiidkaas marka waxaa loo daliishanayaa in haddii dhis ay tahay ama qofkii idho iyo kacbadii dhis ay xijaab u dhexeeyo inay bannaan tahay soo ma kaasaa loo daliishaday waayahay kii hore muxuu ahaa qool kana muxuu yahay ficil soo ma haye waraa soo socdo saasoo soofiya walixadiidi marwan alasfar marwan alasfar xadiidkiisii ayaa in waa u daliil waay i walixadiidi marwana marwan xadiidkiisii alasfar ama alasqar qaala wuxuu dhahay marwan alasfar anaka waa tujiyey anaka waa tujiyey waay tujis mataqaana waa tujiyey waa tujiyey maa dhahda tujin maa marka ya waa fadhiisay ratigii inta badan waxaa loo isticmaalayaa ratiga soo maha maxaa la hayaa tu aldhaha miya tu saxiix waa tujiyey waay waa fadhiisiyey waay anaaqa ibnu cumara ibnu cumar wuxuu fadhiisiyey baciirahu ratigiisii ama nafkiisii geela mustaqbil alqibla qiblada haal uu qaabilsan yahay isagana uma kadibni jalasa waa fadhiistay ibnu cumar yabuulu isagoo kaadinayo ama si u kaadiya u fadhiistay ilayhi way yabuulu isagoo kaadinayo ilayhi ila lbaciiri waay baciirka xaggiisa waay qiblada afkiisa afkiisa qiblada ayaa u qaabilsanaa raaxiladiisa ayuu fadhiisiyey markaasa raaxiladii gadaasheeda inuu fadhiisay fadheeday ayaa afkiisii wuxuu qaabilay kacbadii xaggeeda muxuu dhehaysiiyey hashi ama nafkii geela ah faqultu aniga wuxuu dhahay buu leeyahay marwan ilasfarkiga waaye abaa cabdillah abaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan aabihiisiyo alaysa abaa cabdiraxmaan maxaa ka harfo meeshan harfunidihii abaa cabdiraxmaan yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan ow alaysa miyaysan ahayn qad nuhiya mid la diiday can hada kan kan adig haddaad samaynayso kii la diiday soo maaha maxaa saas u yeeshay waay oo in kacbada la qaabilo qiblada xaggeeda saxara ama qaa'ida la qaabilo ama bool waaba la diidaye waa side ay say kaa noqotay adi say kaa noqotay waay qaala wuxuu dhahay ibnu cumar balaa sidaas waa la diiday inamaa an kale ma ahane nuhiya waxaa la diiday balaa waay haa waa la diiday inamaa an kale ma ahane nuhiya waa la diiday can hada kan xaggiisii fi lfadaa'i waay banaanka dhexdiisa la diiday waay banaanka markii la joogo in saas la sameeyaa la diiday amaa idaa kaana hadduu ahaaday baynaka adiga beenkaada iyo wa bayna alqiblati qiblada beenkeeda shay-un hadduu yahay shaygaasoo yasturu huwa shayga ka adiga ku asturaayo falaa ba'sa dhib ma laha u leeyahay ibnu cumar warka tafsiirkii u geliyay soo ma saas waay waan mawquuf soo ma isagoo xadiiska mawquufa ku yahay ibnu cumar warkiisi waay warkan yaa loo nisbeeyey ya wama adafta ila asxaabi min qawlin wa ficlin fahuwa mawquufun sukin waay waa mawquuf yaa dhahay warkani yaa samaynay yaa sameeyey ficilkan ibnu cumar soo maha qolkaana yaa dhahay haddana isaga le waay qool iyo ficil labada waa jamciyey soo ma laba meeshan waa ku kulanta tahay labada waa mawquuf ku tahay warkani waaya wal afdalu haddaba sida fadlo badan uu leeyahay wal afdalu sida fadlo badan culimadii waxay leeyihiin wal afdalu sida fadlo badan taraku dalika kaaska tegidiis kee hadda haddii xaa-il udhaxeeyo teed udhaxeeyo in laga tago ayaa fadlo badan xataa fi lbunyaani waay xataa fi lbunyaan xataa maxay tusinaysaa khilaaf waay khilaafay tusinaysaa xataa iyo low iyo waxay tusinayaan iyo khilaaf waay xataa fi lbunyaani dhis dhexdeedaba ha ahaatee oo in laga taga fiican wallaba lan buu dhahay masaladani waa masalo khilaafkeeda u dheer yahay culamada isu khilaafsan yihiin waay markii lasoo khulaasayo waxaa ku jira saddex qol korre laga sheega hadda kahor waan soo marnay waa la qoray dhegaysta le wax la qorayo ma jiraan ayib ee saddex qowla ku sugan bes kow ee yaxrumu alistiqbaalu waalistidbaaru mutlaqa yaxrumu alistiqbaalu waalistidbaaru mutlaqa fi lbunyaani aw fi gayrihi aw fi gayriha fi lbunyaani aw fi gayriha in la qaabilo in loo dibirjeediyo hee waa xaaraan fi lbunyaani aw fii gayriha dhisaskii ama keyrkood iyo yajuusu listiqbaalu waalistidbaaru mutlaqa fi lbunyaani aw fii gayrihaa kii haddaa ka soo horjeeda sooma cagsigiis yajuusu alistiqbaalu walistidbaaru mutlaqa fi lbunyaani aw fi gayriha iyo altafsiil tafsiilku muxuu yahay yajuusu alistidbaaru walaa yajuusu alistiqbaalu yajuusu dheh yajuusu alistidbaaru fi lbunyaan walaa yajuusu alistiqbaalu fi gayriha fi gayri bunyaan waay yajuusu fi listidbaari fi lbunyaan walaa yajuusu alistiqbaalu e fi gayriha ayib saddexdaasi qola ku sugan markii lasoo khulaaseeyo markii saas la yidhaahdo lasoo jamciyo laba qowl ayaa ugu sii dhow mutlaqan ma banaana iyo tafsiilka labadaas aya mutlaqan ma banaana iyo tafsiilka labadaas ugu sii ugu dhow tafsiilka fi lbinyaani fi kayr bunyaan iyo midka kale ah mutlaqan ma banaan muطlaqan waa xaaraan ma banaan iyo tafsiilkaasi ee u dhow labadaasin markii la fiirsho waxaa u dhow haddana min xayu ladilo markii la fiirsho waagii hore saasaa dhihin jiray laakiin hadda waxay la xoog batay inuu la yihahdo muطlaqan waa in aan la qaabilin muطlaqan waa in la qaabilin liasbaab sababta koowaad horta axaadiidta ka hadlayso istiqbaalu qiblati istidbaarihaa dhammaan laba nooc waay laba nooc waay qowl iyo ficil waay qowl iyo ficil ayib nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii laga soo reebo xadiidka ibnu cumar oo ahaa mawquuf soo maha isaga ka saar intii kale nebiga ka sugan laba nooc waay qowl iyo nabigeena alayh salatu slam waxay dhaheen culamada qaar ka mid ah إذا تعارض قوله وفعله قدم القول على فعله إذا تعارض قوله وفعله قدم قوله على فعله nebiga hadalkiisi iyo ficilkiisi markii ay iscaaridaan iska hor yimaadaan daahir ahaan loo fiirsho waxaa la horumarinayaa qowlka idaa tacaarada qowluhu wa ficluhu qudima qowluhu calaa ficlihi qowlkiisii iyo ficilkiisii markii loo maleeyo inay iska hor yimaadeen waxaa la horumarinayaa qowlkiisii waxaa laga horumarinayaa ficilkiisii haddii qowlkiisa la horumarinaya la yidhaahdo maxay noqonaysaa basirada marka muxaram mutlaqan soo maa sidaas waay waa sabab kow sabab labaad idaa tacaarada mubiixun wa maxduur qudima almaxduuru cala almubiix idan waa qaacido idaa tacaarada maxduurun wa mubiixun qudima almaxduuru على المبيح إذا تعارض مبيح مبيح إيوه ومحظور أما تسهر مريض سيدر لملها إذا تعارض محظور محظور إيوه ومبيح مبيح هذه إسكهر مالان قدم المحظور محظور كي الله رمرينا يا على المبيح مبيح كي الله رمرينا يا هذا دليلاني qaar maxay sheegay maxay sheegtay maxay ka hadlaysay maxay dhahday xaaraam inay tahay soo maa qaar maxay sheegtay waa fasaxday soo maa idan maxduur iyo mubaax hadday iska hor imaadaan ayaa la horumarinaya maxduurkii soo maa idan saasin waa sabab labaad waxay dhaheen culimada qaar ka mid ah sababka saddexaad hee kacbada xaggeed in candhuuf loo tufo nahyi kusoo aroray soo maa fi lbunyaani wa fi gayriha kacbada xaggeed inaan dhuuf loo tufo nahy ku soo arooray fi salaati gaar ahaan culimmada qaar ka mid wa fi khaarijihana waa lamid fi lbunyaani wa fi khaarijihana waa lamid ay dhaheen haddii candhuuf oo najaas aan ahayn la yaqaano daahir inay tahay kacbada xaggeeda fi lbunyaani wa fi hayriha in loo tufo oo la diiday hee saxare ikaada maxaa u malaynaysaa min baabin awlaa sidaa daraaddeed waxay dhaheen sida sida waxaa in la maro ay sax ay tahay inay xaaraam mutlaqan ay tahay laakiin jumhuurtu waxaa u dhow yihiin tafsiilkii sidaa daraaddeed culamada meeshan waxay dhaheen tarku dalika waalafdalu tarku dalika xataa fi lbunyaan allah subxana wa taala aclam